sabuuraddii konton iyo labaad ninka xoogga badanow bal maxaad xumaanta ugu faanaysaa naxariista ilaahad iyo goorba way sii waartaa carrabkaagu wuxuu hindisaa xumaato weyn oo sida mandiil afaysan ayuu ka shaqeeyaa khiyaano wanaagga waxaad ka jeceshahay xumaanta oo inaad xaqnimo ku hadashidna waxaad ka jeceshahay beensheegidda selah waxaad jeceshahay ereyada wax baabi'iyo oo dhan iyo carrab khiyaano miidhan ah ilaahna sidaas oo kaluu kuu hallegi doonaa weligaaba oo isna kor buu kuu qaadi doonaa oo wuxuu kaa bixin doonaa teendhadaada oo wuxuu kaa saari doonaa kuwa nool dalkooda selah kuwa xaqa ahuna way arki doonaan oo way cabsan doonaan wayna ku qosli doonaan oo waxay odhan doonaan waa kan ninkii aan ilaah xooggiisa ka dhiganu laakiinse wuxuu isku halleeyey hodantinimadiisa badan oo wuxuu ku xoogaystay xumaatadiisii laakiinse anigu waxaan la mid ahay sida geed qoyan oo saytuun ah oo guriga ilaah ku dhex yaal anigu weligay iyo weligayba waxaan isku hallaynayaa naxariista ilaah weligayba waan kugu mahadnaqayaa maxaa yeelay adigu waad samaysay oo magacaaga ayaan wax ku rajaynayaa waayo wuu ku wanaagsan yahay qudusiintaada hortooda